guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan loo doortay maanta yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa markii doorashadiisu ay dhacday kadib waxaan weydiiyey dareenkiisa
daraankaygu waa lay doorto marka aad buu u wanaagsan yahay waan ku faraxsanahay hawshaas inay sidaa ku dhammaatay dee intaasu maan idin odhanaya wakhtiga ka mid hadalkaagii waxaad ku sheegtay in golaha wakiiladu cadaalad u baahan yahay dhex aad u noqon doonto hadda waa lagu doortay sideed u fulinaysaa ballankaa iyo ballanqaadka inaad golaha odaynimaya dhex ku hoggaamisanayeen guddoomiye cusub yaasiin sida anuu yidhi baan ku talagalsanahay talagalkaygu waa inaan sidaas sameeyo odaynimadeeda iyo khibraddeediina waa leehay waan isu jiidayaa golaha waan isku wadayaa xildhibaanadu in badanoo ka midii waxaa dhibaatada ugu badanaa ahayd waxay tirsanayeen in aan mataqaanaa sidii loo rabay loo hoggaamin taasaan isku dayayaa inaan fuliyo xaalad baa gobolka sool ka jirta guddoomiye adigana waxaad ka soo jeedaa gobolka sool magaalada laascaanood xaaladda nabadgelyo darro iyo xaaladaha jira sidee baad isleedahay waxbaad uga qaban karaysaa
aad iyo aad baan ugu kalsoonahay naftayda inaan hawlaha wax ka qaban karo waa dadkaygii in badan baan hawlahooda ku jiray in badan baa noloshooda iyo mataqaanaa mustaqbalkooda ka shaqaynayey iminkana waan aaminsanahay inaan wax badan ka qaban karo laakiin haddeer tafaasiil geli maayo halkaas unbay inoogu ekaanaysaa maxaa dadweynaha somalilan ugu dambayn leedahay dadweynaha somalilan taageeradii faraha badnayd ee aad ii muujiseen aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa geesta kale markii la doortay guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan maanta madaxweynaha somalilan ayaa ku qaabilay xarunta madaxtooyada guud ahaan bashir guddoonka golaha wakiilada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada somalilan cali xaamud jibriil oo xisbiyada mucaaridka gaar ahaana xisbiga mucaaridka u ka soo baxay islamarkaana xalay iska casilay ama ka tanaasulay inuu jagadan u tartamo ayaa hambaliyeeyey guddoomiyaha cusub awalan waxaan mahadnaq u dirayaa guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada yaasiin maxamuud xiir ee saaka la doortay ayaan mabruuq leehay marka xigada jamhuuriyadda somalilan waxay dheer tahay dalalka kale ama soomaalida kale marka dadku waxay moodeen in aad laysku dilayo oo wax laysku samaynayo oo baqa xoogaa yimaadaa mar allaaliya markay doorasha dhacdana ee lagu kala guulaystana sidaasaa laysku hambaliyaya aan maanta loo wada fadhiyo anigoo ka socdaa saaxiibkay maxamed khadar cararo oo aan u codeeyey meel baa laga casibay laakiin anigaa matalaya waxaan leeyahay intaasay dheer doorashada waa lagu kala calaf qaadaa waa wax dimuqraadiyad nadiifa oo aan turxaan lahayn oo aan wax lahayn dhammaantiin saaxiibaday ahayd ee golaha wakiilada ee aan shirguddoonkiisa lahayna saa wax baynu kala wadaan labada dhinac innagaa isku golaa waxaa laynoo doortay inaan qaranka wada shaqayno inaynu mid ahaano inaynu dad meel wada socdo noqonno ugu dambayna madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku tilmaamay doorashada xildhibaan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon loo doortay maanta guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan arrin bisayl siyaasadeed muujinaysa waxaan aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada dhammaantood maanta waxaad dirteen cod qarannimo muu ahayn cod siyaasadeed muu ahayn cod wax kala jiidasho caalamka waxaa u dirteen fariin qarannimo markuu qaranku u baahan yahay inaanu isku midnahay inta af soomaaliga ku hadasha dhammaantood inagay dhegaystaan waxay u qabaan sidii iga shee uu sheegay cali xaamud jibriil markaynu doodayno iyo hadalkeenna meeshaa waa lagu kala yaaciyo waa la isku dilayaabaa la isdhahdaa laakiin waxaa muujiseen maanta kow codkaa dirteen oo cod qarannimo cod nabadeed ayaa dirteen maanta cod wax wada lahaanshaa dirteen maanta cod ergaa dirteen oo dirteen reer sool ayaa dirteen maanta cod khilaafka xalintiisa abaad dirteen oo haddii laskhilaafo inaad adugu gacanta furtaad tira walaal ii kaale baad dirteen codkii maanta saasaanu ku micnaynaynaa waana ku mahadsantihin madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa geesta kale waxa uu carrabka ku dhuftay in jadwalka guddiga doorashooyinkae somalilan ay soo saareen kuna muddooyeen labada doorasho ee urada siyaasadda iyo ta madaxtooyada siday tahay loo raaci doono horta somalilan maanta waxay jirtaa saddexii soo sannadood ilaa maalintii koob iyo sagaashii la aasaasayna maalin walba tallaabo guulaya tallaabo horumbay hore u qaadaysa maantana tallaabo horumarinood oo weyn baynu qaadaynaa oynu bilowray oy doorashadani kow ka tahay waxay noogu xidhaysaa doorashooyinka soo wada socda haddii al la yidhaahdo sidii qorshaha uu yahay guddiga doorashooyinku ayaynu doorashooyinkii u gelaynaa tii xisbiyada iyo ururadaa soo horeynaysa saddex xisbiyo qaran baa soo bixi doona saddexaasaa madaxweyne u tarsami doona waajibka qaran ahaanina saaran waxa weeye labadii sane muddo kordhinta golaha guurta kordhiyey inaanay maalin noogu dhaafin intaa ka horreysa aynu dhammaysano madaxweynena doortaya xisbiyada khadar maxamed cakule v o a hargeysa